kulan ay soo qabanqaabiyeen dhalinyarada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa looga hadlay amniga magaaladaasi kulanka oo loogu magac daray buugga nabadda ee gaalkacyo ayaa waxaa dadkii kasoo qaybgalay ka mid ahaa dhalinyaro ka kala socotay labada maamul ee magaaladaasi ka jira ee galmudug iyo puntland warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
waxaa muddooyinkan soo hagaagaya xaalka nabadda gobolka mudug kadib sannado dagaalo dad badan ay ku dhinteen ay martigelisay magaalada gaalkacyo kuwa uu u dhexeeyey ha yeeshee dadaalka nabadeed ee dhinacyada gobolka ay geliyeen dhammaynta colaadda ayaa lagu guulaystay in bulshada gobolka ay helaan xasillooni qaybaha dhalinyarada gobolka oo ku midoobay madasha nabadda iyo isdhexgalka gobolka ayaa qayb ka ahaa dadaalka nabadeed waxayna door ka qaateen xallinta xiisadihii gobolka ka jiray inkastoo magaalada gaalkacyo ay soo martay marxalado colaadeed oo mugdi geliyey muuqaalkii magaalada ay lahayd haddana dadaalka nabadeed ee dhinacyada ayaa dib u gudaamiyey martigelinta bandhiga buugga nabadda gaalkacyo kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka mudug mas-uuliyiin ka kala socotay galmudug iyo puntland qaybaha bulshada gobolka ayaa lagu marti qaaday bandhiga buugga nabadda gaalkacyo oo laba cisho ka socday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maxamed sheekh siciid guddoomiyaha madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka ayaa ka warramaya buddhiga nabadda gobolka in lagu gaaray biseelka bulshada gaalkacyo
nabadda gaalkacyo runtii colaado badan iyo dhibaato badan ay soo martay gaalkacyo nabadeeda haddaba xasal u ah ko horta bulshadii gaalkacyo ayaa nabadii fahamtay dhibaatadii iyo colaadii iyo dagaalkii dhibaatadii ay lahayeen ba arkeen marka ko waxa ka waxyaabaha salka udhigay nabadda gaalkacyo dareenkii bulshada oo maalin kasta qax iyo colaadii dhibaato maan war wax kale ma heli karnaa ka fakeray runtii dhalinyaradu door fiican bay kasoo qaateen odayaashu way kasoo qaateen maamulada puntland iyo galmudug dowladda dhexe oo ciidanka jenaraal gord uu hogaaminayay halkaan ayaguna xoog fiican ay geliyeen marka nabadda waxaa sal u ah fahamka bulshada nabadda nabad la-aan inaan nolol jirin ay fahmaan bulshadu inay isku baahan tahay la isdhex galo wax la wada barto la kala ganacsado waxa waaye qofba qofka kale walaalkiis inuu yahay uu arko laakiin kala sheekaynta iyo qabiilo kala duwan baad tihiin iyo dadka kale ka faa'idaysanayan meesha ay ka baxaan ma jirtaa wax laga qoray colaadihii gobolka ka dhacay ama horey uga soo dhici jiray waxa ay ku salaysnaayeen iyo sida looga gudbi karo way jiraan cilmibaarisyo badan baa laga sameeyey annaga presentation baan soo bandhignay xiliyadii dhalinyarada shaqaan ay soo bilaabeen iyo wixii ka dambeeyey duruufihii kala duwanaa lasoo maray wixii ay ku salaysnaayeen dagaaladu sida looga gudbay marka xog ku filan gaalkacyo iyo wadooyinkii kala duwanaay oo nabadda loo soo maray iyo sidii caqabadihii jira looga gudbay runtii way diyaarsan tahay bandhig buugaadka nabadda gaalkacyona waa lagu soo bandhigay dad kala duwan baa soo jeediyay presentation arrimahaas ku saabsan agaasimaha wasaaradda warfaafinta puntland maxamed ciise ayaa akriyey qodobadii ka soo baxay ee kulankii nabadda gaalkacyo
qodobka koowaad nabadda qodobka labaad wadashaqeynta labada maamul qodobka saddexaad isdhexgalka bulshada labada maamul horumarinta ilaha dhaqaalaha ee gobolka mudug iyo soomaaliya xoojinta akris iyo qoraalka guud ahaan soomaaliya laba kun iyo lix iyo toban laba kun iyo toddobiyo toban labada dowlad labada dowladood ee puntland iyo galmudug waxay wada gaareen heshiis dib loogu soo celinayo xilooyadii iyo wada noolaanshihii magaalada gaalkacyo heshiiskaas wuxuu u keenay dhismaha guddiyo nabadeed oo labada maamul ah ciidamo bilis iyo milatari isku dhaf ah wada shaqeynta heerarka kala duwan ee maamulka iyo isdhexgal guud ee bulshada gobolka mudug bandhig nabadeedka bugaanta gaalkacyo waxa uu ku baaqayaa xoojinta iyo ilaalinta heshiisyada kala duwan dhex maray labada dhinac iyadoo lagu tixgelinayo deris wanaagga isdhexgalka bulshada iskaashiga horumarinta amniga iyo dhaqaalaha wadahadalla dhex maray hogaamiyaasha puntland iyo galmudug dadaalada duqeyda dhaqanka iyo dhalinyarada qaar ayaa saldhig u noqday xasiloonida nabadeed ee gobolka ka jirta taasi oo meesha ka saartay kala qaybsanaantii bulshada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo